barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa kuwdii iyo barkii duhurnimo xilliga geeska africa iyadoo ay tahay lixdii iyo barkiina ee subaxnimo washington waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gagaaban waxaana idaacadda waojadeena kugu soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daandurey iyo axmed cali sheekh
qodobada aanu idiin hayno waxaa ka mid ah dhallinyaro hab cusub oo xiise leh u shaqaysta oo markaasi shaqooyin ka bilaabay magaalada boosaaso waxaan ku shaqeeyaa gaari mikrofoona ku xiran yihiin oo la yidhahdo idaacadda wareegta marka waa ku shaqaystaa waa ku soo dhacsadaa biilkayga iyo nolol maalmeedka waa kusoo dhacsadaa waxaan u shaqaynaa ganacsatada maalmaha xafladuhu jiraan waa u shaqaynaa xafladaha ganacsatada meheradaha cusub furta waa u shaqaynaa
waxaa kale oo dhegaystayaal aad maqli doontaan xilliga badxidhigka ee magaalada boosaaso oo shaqalaane ay horseeday dhallinyaro badan oo noloshoodu ay ku tiirsan tahay kalluumaysiga dhinacii heesaha ayaanu sidoo kale idiin haynaa
waa tahay ciyaaraha iyo qodobo kalena waan idiin haynaa hase yeeshee marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa dib loogu doortay madaxweynaha maamulka jubbaland codeyn maanta ka dhacday magaalada kismaayo axmed madoobe ayaa helay konton iyo lix cod halka canab maxamed daahir oo kaalinta labaad codeynta ka gashayna ay heshay toddobiyo toban cod doorashada ayaa waxaa codeeyey waa saddexiyo toddobaatan xildhibaan doorashadan oo ka hor intii aysan dhicin ay haraysay xiisad siyaasadeed ayaa ku dhacday si nabad ah dhinaca kale waxaa magaalada kismaayo ka dhacday doorasho kale ayadoo xildhibaanada isbeddeldoonka jubbaland ee iyaguna maanta madaxweyne ay u doorteen xildhibaan cabdirashiid xidig oo ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya ayaa horey u sheegtay inaysan aqoonsan doonin natiijo kasta oo kasoo baxda hanaanka doorashada jubbaland oo ay sheegtay in qaladaad ay ku jiraan dhinaca kale beesha caalamka ayaa qoraal shalay ay soo saartay ka digtay in wax kasta oo ay noqoto natiijada doorashada maanta ka dhacday kismaayo laga fogaado rabshad islamarkaana wadahadal lagu dhammeeyo wixii khilaaf ah ee jira
militariga israa'iil ayaa sheegay in ciidamadooda ay xalayto duqeeyeen bartilmaameedyo ay kooxda xamaas ay ku leedahay gaza iyaga oo ka argudanaya gantaallo kooxdaasi ay ku soo roday xamaas ayaa goor dambeeto oo shalay oo arbaco ahayd waxa ay laba gantaal ay ku tuureen israa'iil taasi oo lix gantaal ka dhigaysa tirada gantaalada toddobaadkan gudihiisa ay ku weerareen israa'iil sida ay sheegeen ciidamada israa'iil sarkaal falastiiniga ayaa wakaaladda wararka ee a f b waxa uu u sheegay in duqeynta ciidamada israa'iil lala beegsaday saldhig ciidamada badda ah oo ku yaala ghaza sarkaalkaasi sidoo kaleeto wuxuu sheegay in dowladaha dagaalka israa'iil ay beegsadeen saddex goobood oo kaleeto oo ku yaala daanta galbeed iyo khanyunis lama sheegin wax khasaare nafeeda oo ka dhashay duqeymaha rabshadaha xuduudda ghaza ayaa sare u kacayay tan iyo bilowgii bishan axaddii saddex qof oo falastiiniyiina ayaa ciidamada israa'iil waxa ay ku dileen waqooyiga marinka gaza sidoo kale qof kale oo falastiiniga ayaa ciidamada israa'iil waxa ay khamiistii ku toogteen xuduudda ghaza waxaa jira dhacdooyin kaleeto oo dhowra oo iyaguna falastiiniyiin lagu dilay bishan gudaheeda
taasi aynu ku dhaafno warkii dunida waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a dhalinyaro hab cusub ku shaqaysta ayaa kasoo ifbaxay magaalada boosaaso dhallinyaradan ayaa waxa ay isticmaalaan baabuur ay ku rakiban yihiin codbaahiyaal waaweyn oo ay shacabka kula hadlaan ayaga oo xayisiin u sameynaya goobaha ganacsiga sidaasna ha ay dhaqaale ku helaan warbixintan waxaa boosaaso kasoo diray yuusuf maxamuud yuusuf ogeysiis ogeysiis ogeysiis dhammaan bulshada ku dhaqan boosaaso waxaa la ogeysiinayaa in madarasada daarulmaqsuud waxaa magaalada boosaaso kusoo biiraya dhowaanahan dhallinyaro wata gawaarida ay ku rakiban yihiin sameecado ama makarafoonno kuwaas oo ka baahiya xayeysiis iyo ogeysiis ay leeyihiin shirkado hay-ado iskuulle iyo weliba shakhsiyaad khaas ah oo ay ka qaataan lacago cabdicasiis maxamed weyrax waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ku shaqaysta gaariga wareega wuxuuna nolol maalmeedka iyo weliba mid kayd maaliyadeed uu ka helaa gaarigiisa gaarigan waxa uu baahiyaa xayeysiisyada iyo ogeysiisyada waxaana uu ku wareegaa dhammaan xaafadaha magaalada boosaaso ay ka kooban tahay haddaba v o a ayaa kula kulantay bartamaha magaalada boosaaso ugu horreynna waxaan weydiiyey shaqadiisa iyo waxa ay tahay magacaygu waa cabdicasiis maxamed weyrax waxaan qabtaa waxaan ku shaqeeyaa gaari microfoona ku xiran yihiin oo la yidhahdo idaacadda wareegta marka waa ku shaqaystaa waa ku soo dhacsadaa biilkayga iyo nolol maalmeedka waa kusoo dhacsadaa waxaan u shaqaynaa ganacsatada maalmaha xafladuhu jiraan waa u shaqaynaa xafladaha ganacsatada meheradaha cusub furta waa u shaqaynaa dhammaan khidmado yar baan qaana meelaha bulshadu isugu yimaado baan la tagnaa u sheegnaa wacyigelinta waxaan ka qayb qaataa wacyigelinta bulshada waxaan ka qayb qaataa tallaalada waxaan ka qayb qaataa furitaanada iskuullada waxaasoo dhan waa ka shaqeeyaa ogeysiinaha xayeysiinaha meeradaha cusub dhammaan waxaasoo dhan waa ka shaqeeyaa waxaan tagaa meelaha bulshadu isugu timaado xaafadaha oo dhan baan ku wareegaa saasaan ku shaqeeyaa maxaa kugu dhaliyay marka shaqadan oo dhif iyo naadir ay tahay in boosaaso looga shaqaysto waxay u dhaliyey waagii ay imaanayeen musharaxiinta boosaaso puntland musharaxiinta kii kii bisha labaiy tobnaad musharax kastoo yimaada gaariga waa ka kiraysan jirnay lacag baan ka qaadan jirnay waa u shaqayn jirnay soo dhoweyntiisaan ka qaybgeli jirnay taasaa igu dhalsay marka hore markii dhammaatay doorashada kadibna waxaan u wareegay dhinaca commercial ganacsiga waa ka maxaa ilaa iyo iminka ka faa'iida marka waxaan ka faa'iida noloshayda baan ku dabiraa waxyaalaha aan ka helo waa igu filan tahay waxaa jira dhallinyaro badan oo shaqa la-aan ka caabanaya marka ma jeceshaha dhallinyaro kale inay kugula soo biiraan xirfadan si magaalada oo dhan dhallinyarada nolol maalmeedka ula soo baxaan aad iyo aad waa soo dhoweynaynaa cid kasta oo helaysa inay ku soo biirto mashruucan shaqo abuur leh oo dhallinyarada maalin kasta gaari waa laga karistaa aniga maalin yoomi maalin kare kuma waayo maalin kasta gaariga lacag ba waa laga karistaa waa laga karistaa waa ka gaari waa idaacadda wareegta waa idaacadda wareegta weeye meherad kastoo cusub oo la furo mashruuc kastoo la qabanayo madax kastoo imaanaysa dhammaan inta waa u shaqeeya dadka magaalada boosaaso sidee u arkaan arrinkan way soo dhoween aad bay u soo dhoweeyeen qof kastoo arka wuxuu dha anna waa kaa kiraysanaya anna waa kaa kiraysanaya anna iyo imow ansaasi dhan maadaama ay idaacadda wareegta oo dhan anigu bulshadao dhan anigu saaxiib baan lahay dhammaan bulshada soomaaliyeed saaxiib baan lahay ma jiraan dhallinyaro kale oo shaqo abuura u samaysay oo kugula shaqaysta haa dareewal baa ii wada gaariga dareewalkaas khidmad baan siiyaa idaacadaha xayeysiinaha markaan samaynayo waa u imaadaa wariyaasha xayeysiinta noo sameeyaan waxaasoo dhan waa shaqa abuur abwaan miraha sameeya baa jooga isaguna sidoo kaleeto wuxuu sameeyaa meheradaha xayeysiinta dhammaan raggaaso dhan waa lacag bay qaataan shaqadan ilaa intee jecesha inaad sii wadid kolley inta aan ka helayo shaqooyin kale waa kusii noolaanaya nolosheedaan kusii daberaya ma jiraan marka shaqo kale oo aad hadda ku bedelan kadho haddii aad shaqadan iska dayso wallaahi shaqo fudud waa fiican wey haddan aan haysto waa kaa maya dadka qurbaha ka yima iyagaaba shaqa raadinaya shaqalaan iyagaaba shaqalaan ka cabanayaba inay shaqada kugu soo celiyo kuwaasu shaqo ma hayaane innagaa shaqa abuuranayna dalkeena joogna dhallinyaro badan baa tahriibaya oo shaqa la-aan ka cabanaya dhallinyarada maxaa leedahay naftooda halligeen nin naftiisa halligeyna shaqa xagee ka helaya wa naftiisuba ku halligay bad ku halligay ha ma gaaraya horta meesha u socdo marka ciyaalkiisa iyo reerihiisa intuu dayici lahaa iyo hooyadii aabbihii ka tegi lahaa ha jooga dalkaa shaqa taal dalkaa shaqa laga helaya waay marka laga yimaado gaariga wareega oo magaca ku ah magaca adigu aad samaysatay oo aad ku howlgasho ma jiraan idaacadda wareegtaa la Haye.
yidhahdaa waa kaa magacaagaba ah idaacadda dadka magaalada markay ku arkaan oo kale ma noqoto intaad xirfadan ku jirta nin caana oo marka gaariga aad ka degto oo kale magaalada lagu weynayso oo kale la dhaho gaariga aad ya dadku aad bay ii soo dhoweeyaan aad bay iila hadlaan aad bay ii dhahaan wareer waa waa shaqo fiican baa haysaa aad bay ii salaamaan waa- waa- waa- dadku bulshadu aad bay ii- ii soo dhoweysay waa mahadsantahay si kastaba haatee magaalada boosaaso waxaa ku soo badanayay dhallinyarada la imaanaya xirfado shaqo si ay noloshooda iyo weliba midda qoyskooda ay ugu dabaraan waxyaabaha ay dhaqaalahaan ka helaan shaqada ay markaasi hayaan waxaana dadka qaarkood ay sheegayaan in arrintan ay tahay mid loo baahnaa iyadoo sidoo kale horey magaalada boosaaso uga jiray gaari kale uu wato nin dhallinyaro ah oo sida ninkan oo kale uga shaqaysta gudaha magaalada boosaaso yuusuf maxamuud v o e boosaaso
waxaad naga dhegaysanaysaan idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dharnida idinka oo dhegeystayaal naga maqlaya mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyarada ee somalilan ayaa ciyaaryahanada gobolka sool waxa ay u qabanaysaa tartan dhanka ciyaaraha warbixintaas oo noo soo socoto waxaad ku soo dhowaataan heesta jeedaal iyo maxamed axmed eh, kuluc
waxaad jeceshay lama helo naftayda waxaad jeceshay lama helo naftayda wax ku jeceeladeedee wax ku jeceeladeedee ma og tahay jannadawdu nima jireebu soo marin sahalama dhexdoodee ma og tahay jannadawdu nima jireebu soo marin sahalama dhexdoodee haddaad jamato geedadaad oonad hayn wax ku jara jabin mayso gacantuye haddaad jamaato geedadaad oonad hayn wax ku jara jabin mayso gacantuye ha ku daalin jeedaal ha ku daalin jeedaal ha ku daalin jeedaal ha ku daalin jeedaal inta sooma jeedaal qalbiga jejera hakudaalin jeedaal hakudaalin jeedaal hakudaalin jeedaal hakudaalin jeedaal inta soo majeedaal qalbiga jejera baday badda jowle moog tahay caga lama dhex joojiyo webisuu jirfaday badda jowle moog tahay caga lama dhex joojiyo haddaad jabato cadowga iyo ruur ku jineceb hadhka kuwa jiide haddaad jabato cadowga iyo ruur ku jineceb hadhka kuwa jiide
intaasi aynu ku dhaafno codkaasi allah u naxariistay maxamed axmed kuluc iyo heystii jeedaal waxaad ku dhegaysanayseen barnaamijka dhallinyarada maanta wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyarada ee somalilan ayaa ciyaaryahanada gobolka sool u qabanaysa tartan dhanka ciyaarta kubadda cagta ah kaasi oo u dhexeeya ciyaaryahanada heerka koowaad tartankan ayaa waxaa ka qeybgelaya ilaa lix iyo toban koox warbixintan waxaa laascaanood ka soo diray cabdikariim olol wasaaradda ciyaaraha ee somalilan ayaa bilowday inay ciyaaryahanada gobolka sool heerka koowaad u qabato kuwaas oo ay isugu imanayaan kooxaha gobolka sool kooxahan ayaa waxay ka kooban yihiin lix iyo toban kooxood kuwaasoo laga soo kala xulay degmada magaalada laascaanood haddaan ku bilaabo magacayga salmaan cismaan cabdinuur xaashi haqabtiraha sboortska gobolada sool sanaag iyo cayn ahna waaxda madaxa waaxda daayarta gobolka sool kana mida guddida qabanqaabada koobka dhowaan ka furmeeya degmada laascaanood koobkaasoo aan u qaban doono lix iyo toban kooxood oo kooxaha heerka koowaada iyadoo muddo toban sano ah aan koob gobol seereeya gobolka laga qaban halkaasoo ku tartami doonaan lix iyo toban kooxood garoonka weyn ee cabdibile cabdi stadium bisha sagaalaad labaatankeeda ayaa uu bilaami doonaa ciyaarta ugu horeysa bal waxaad naga warantaa sida kooxahan aad usoo abaabusheen iyo qaabka ay uga mid noqdeen inay kooxaha heerka koobaada gobolka sool ciyaarahan aad u bilowdaan walaahi run ahaantii gobolku dhowrkii sane ee u dambeeyey wasaarad iyo wax shaqaysa iyo nidaam iyo guddi isboortiyo gobolku ma lahayn finish buu ahaa kooxuhu ma foongaraysnayn ma diiwaangashaneen labadii sana u dambeeyey waxaan ku guulaysnay inaan kooxaha diiwaan gelino sidaad ogtihiinba shuruudo iyo waraaqo iyo foomambaa soo baxay kooxahan ka qaybgelaya waa kooxihii foomamka iyo shuruudaha buuxiyey insha allah lix iyo tobankaas sanadada dambena waxaan isku dayeynaa wixii ka dambeeya in kooxaha la kala saaro oo ay b iyo a loo kala saaro laakiinse koobkan waxba lagu kala saari maaye waa la adhibtirgaraynaya koob badan marka la qabto wixii ka dambeeya kooxaha waa la kala saari doona haddii alla ka dhigo
yaryahano fara badan oo iyagu qaarkood ee ka hadlaya dhanka ciyaaraha marka laga hadlayo iyagoo aan ka qaybgelin bal ka warran kuwaasi waxyaabaha ay uga hadheen maxay ta wallaahi way jiraan ilaa hal koox ilaa laba koox oo ka hadlaya tartanka inkastoo haddeer lix iyo tobanka kooxoodba ay ka wada qaybgelayaan kooxahoo dhan kooxo qaarba waxbay ka cabanayeen laakiinse qaar balaayirin intii bannaanka oo la joojiyey maadaama de gobolkii loo baahan yahay daayarta in jaanis la siiyo marka dad ka cabanaya waa jiraan oo rabay balaayirin bannaanka inay u yeedhaan qodobkana kooxo dhan baa isla qaatay marka hal koox haddii qodobkii kooxo isla qaateen ay diido waxay ila tahay inay kooxdaasi aan loo joojinin sharciga iyo nidaamka iyo wasaaradda u yaalan la marinayo buuhoodloo kale wax way uga yeedhan karaan si deegaanka dadka ku noolnahay jaanis u helaan inanka buuhoodlo joogo kale jaanis uu helo inuu garoonka uga ciyaaro
ujeeddada laga leeyahay in aad hadda qabataan kooxaan oo ciyaarahan lix iyo tobanka kooxood ay wasaaraddu isu keento maxay tahay wallaahi fikirkayga ujeeddada ugu weyn aanu ka leenahay waxaa weeye in dhallinyaradu ay isdhex gasho in hoos ay u dhacdo mukhaadaraadku inuu hoos u dhaco in tahriibtu hoos u dhacdo in qabyaaladda iyo fadhi kudirirka iyo arrimaha siyaasadda dhalinyaradu sanadkan badan social mediaha kusoo batay inay hoos u dhacdo in gobolka sool laga dareemo jawi isboorti in meelaha la yskugu yimaado laga dareemo sheekadu isku bedesho in isboortigii iyo koobkii laga sheekeeyo dhallinyaradu isdhex gasho waxaa jira kala qaybsanaan badan oo ciyaaryahanada gobolka suulo qaarkood ay jiraan cabashaduna ay had iyo jeer taagan tahay arrimahaasoo kale madaraysantiin idinku cabdikariin horey kugu sheegay oo hal koox baa jirtay ama laba kooxood oo kooxaha ku doonaya balaarin banaanka ama reer burca ama reer hargeysa inay tartanka ciyaaraan marka tartanka haddii reer burca iyo reer hargeysa ciyaaraan waxaan jaanis helayn dhallinyaradii soo kacaysa baan jaanis helayn marka si ay dhallinyarada gobolku jaanis u hesho xulka gobolka sool markaan xulaynan aan u helno dad taya leh waanu joojinay dadkii banaanka marka dee hal kooxo interestigeeda eegaysa interestiga guud baa ka muhiimsan lixiyo tobanka kooxood afariyo tobanka kooxood baa lixiyo tobanku waa isku raaceen iyaguna haddeer waa diyaar koobkana way ka qaybgelayeen khilaafkii yaraa ay tabanayeenna waa la dhameeyey qaabka u soconaya bal dhegeystayaasha adoo sharxay koobku waa lixiyo toban kooxood waxaa weeye gurubeysi waa afar gurub gurub a gurub b gurub c gurub d gurub kasta waa afar kooxood bisha sagaalaad labaatankeeda ciyaarta koowaad la ciyaaraya waa afar gurub waxaa lixiyo tobanka kooxood kasoo baxaya sideed kooxood gurub kasta labada kooxood ee ugu dhibcaha badan ayaa kasoo baxaya koobka la qabto ee gobolada ay isugu yimaadaan muxuu ka tari karayaa tartanada noocan oo kale ad qabataan maadaama gobolka sool hoosu dhac fara badan uu ku jiray sanadihii ugu dambeeyey kaalmaha fiican ee geli lahaayeen iyagoo meelo dhexa ku hadheeyay wallaahi wasaaradda siyaasaddeeda waxaa u dejisan tartankii gobolada waa la joojiyey gobolada qabyaalad bay keeneen haddar gobolka sool oo kale xaysimo iyo buuhoodle baa ka dilaacay labada gobol markaa isboorsigii deegaanku hoosudhac baa ku yimid haddeer tog dheer oo kale haddaan tusaale ku siiya saraar baa ka dilaacay iyo daad madheedh iyadoo hoosudhac baa ku yimid hargeyso oo kale waxaa ka dilaacay maroodo jeex waxaa ka dilaacay hawd oo kale markaa markii bahashii qabyaalad iyo ay yaro faal xumaatay waxaa laisku dayay gobol kasta in koob la qabto kooxda qaada hargeysa timaado lixda gobol ee ugu waaweyn markaa gobolka sool baa ugu horeysa wasaaradda ugu horreysay kooxda koobkan qaada hargeysay aadi doontaa iyadoo kooxaha kalena iska xoojinaysa koobka hargeysa loo qabto kooxaheeda lixda kooxood ee gobol ee ugu waaweyn hargeysa ceeri gaabo booreme iyo burciyo laascaanood lixda kooxood ee ugu waaweyn ee koobka gobolka gudahooda lagu qabtay qaada lixdaasa hargeysa laisugu geyn doonaa lixdaasna koob loo qaban doonaa lixdaasna waxaa laga xuli koobka guud buu noqon doonaa lixdaana waxaa laga xuli doonaa xulka guud ee somalilan
waa tahay warbixintaasi waxaa laascanood nooga soo diray waryaheena cabdikariim ulol halkaad weli lagala socotaana waa washington haatana xubintii ciyaaraha waa kan axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha waxaa xalay dhacay qaar ka mid ah kulamada isreebreebka ah ee loogu soo gudbayo koobka horyaalada qaaradda yurub kooxda dinamo zegrab oo martigelisa naadiga rosenborg waxay ciyaartoodii ku dhammaatay labaiyo eber oo kooxda rosenborg ayaa badisay olombiyakos ayaa afar iyo eber waxa ay kaga adkaatay naadiga kransrodar ee dalka ruushka halka kooxda young boys ay la kulantay naadiga karavena zevesda ay ciyaartoodii ku dhammaatay barbardhac laba iyo laba ah dhinaca wararka ciyaaraha haddii aynu eegnana kooxda kubadda cagta manchester united iyo naadiga inter milan ayaan weli heshiis ka gaarin iskuday kooxda inter milan ay doonayso in ay heshiis kula gasho weeryahanka kooxda united alexis sanchez naadiga zeeriaada ka dhisan ayaa waxa ay rajeynaysay in heshiiskani ay gasho ka hor inta aysan xirmin daaqadda kaliibsiga ciyaartooyda qaaradda yurub oo ku eg labada bisha soo socota ee sebtembar hase yeeshee mushaarka alexis ee kooxda manchester united oo toddobaadkii ah saddex boqol iyo sagaashan kun oo geniah ayaa dhibaato ku ah inter milan waxaana ay doonaysaa oo keliyaha in ay bixiso wax ka yar bar lacagtaasi kooxda kubadda cagta manchester united ayaa iyana waxay diidan tahay in haddiiba alexis ay ku dirayso amaah in ay haddana qayb badan oo ka mida mushaarkiis qayb badan oo ka mid ah mushaarkiisa ay bixiso alexis sanches oo kooxda manchester united ay kala soo wareegtay naadiga arsenaal xilligaas oo uu ka mid ah mid ka mid ah xidigihii ugu wanaagsanaa caalamka ayaa taniyo markii old trafford uu yimid waxa uu noqday ciyaaryahan aan waxgal ahayn waxa uu leliyey oo keliya laba gool xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay halka markii uu ka qaybgalay koobka amerika ee dhowaan dhammaaday uu wax ka yar afar kulan ku dhaliyey laba gool dhinaca kalena ciyaaryahan christiaano ronaldo ayaa waxa uu sheegay in haddii suuqa kala iibsiga lagu iibsan lahaa xilligan la joogo uu noqon lahaa ciyaaryahan u qalma in lagu iibsado saddex boqol oo milyan oo yuro marka loo eego xilligii uu ka tegay kooxda manchester united ee uu ku biray naadiga real madrid ciyaaryahan ronaldo ayaa waxaa xilligaasi lagu iibsaday siddeetan milyan oo geni waxaana uu noqday ciyaaryahankii ugu qaalisnaa kubadda cagta adduunka tan iyo xilliga asaase yeeshee siddeed sanno kadib iibintiisii ciyaaryahan neymar ayaa waxa uu kooxda barcelona kaga tegay oo uu ugu biray naadiga b s g ee dalka faransiiska laba boqol iyo labaatan iyo laba milyan oo yuuro ronaldo waxa uu yidhi waa kubad waalatay goolhaye ama difaac ayaa maanta waxaa lagu iibsadaa siddeetan milyan oo yuuro haddii aniga xilligii la iibsaday uu ahaan lahaa xilliga iminka aynu joogno waxaan ku fadhin lahaa saddex boqol oo milyan oo yurub xubinta cayaarahana waa niga intaas
mahadsanid axmed cali sheekh haatana dhakhtar beesukeen qoray ayaan idin soo qabanaynaa iyo codkii maxamed cali burci
addudhugato geelqabo ma dhadhamiyo geeda wuu godaasha dhuubtahay anna cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay caroosan dhinacaysa saare addudhugato geelqab ma dhadhamiyo geeda wuu godaasha dhuubtahay anna cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay caroosan dhinacaysa saare maladhayahaygaay calaf lagama dhuntee maladhayahaygaay way calaf lagama dhuntee kitaabay sukeen biigay maladhayahaygaay calaf lagama dhuntee maladhayahaygaay calaf lagama dhuntee kitaabay sukeen diigay dakhtar bay sukeen qori adna weheli madhaadan dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid adna weheli madhaadanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid adna weheli madhaadanid
heestaasi dhaktar beesukeen qoray ee uu ku luuqeeya maxamed cali burci ayaa gebagabo u ah idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaanu idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
may dhananka geliyo sida dhaydacaana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa dayalhaw malaynini dhuuxiyo lafahaa'i waa wax dhiigga kaajaqa caafimaadka kaajara may dhananka geliyo sida dhaydacaana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa dayalhaw malaynini dhuuxiyo lafahay waa wax dhiigga kaajaqa caafimaadka kaajara malaadhaayahaygaay calaf lagama dhunte malaadhaayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukendi